بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سادسا مرك اللحاد الإيمان بالقدر وقدرك إلا الرميه waa asalkii lixaad ee ka mid ahaa usuushii caqiidada saxiixa ah aliimaanu bilqadar aada iyo aad ayuu muhim u yahay ruuxa mu'minka ah inuu rumeeyo wax alla waxa rabbi u xukumo ama u qadaro hadduu u qadhaadh yahay iyo hadduu u macaan yahay labadaba waa maliimaanu rumaynta miyaa bilqadari qadarka la rumaynayaa fayatadamanu wuxuu koobsanayaa aliimaana in la rumeeyo biumuurin arrimo arbacatin afar ah marka qadarka la rumaynayo afar arrin baa soo hoosgelaya almru alwalu arrinka u horeeya ee rumayntaa ka dhalanayaa waxa weeyi ana allaha in alle subxaanahu ceeb iyo xumaan oo dhan ka nasahnaaye qad calima wuu ogaaday maa kaana wixii ahaaday iyo wamaa yakuunu waxa ahaan doona wax dhacay iyo waxa dhici doonaba cilmiga alle inuu caam yaho uu koobsaday waa inuu ogaado oo uu rumeeyo oo wacalima wuu ogaaday alleh axwaala cibaadihi addoommadiisu xaaladaha iyo maraaxisha ay marayaan oo wacalima wuu ogaaday arsaaqahum arsaaqdooda wuu ogaaday iyo wa aajaalahum ajalahooda iyo wa acmaalahum camaladooda ay qabanayaan iyo wakayra daalika waxaa la soo sheegay wixii kale aan ahayn oo min shu'uunihim arrimahooda iyo axwaashooda kale ah oo laa yakhfaa aanay ka qarsoonayn calayhi alle min daalika madkuurkaa la soo sheegay shay-un waxba aanay ka qarsoonayn subxaanahu nasahnaahu wa tacaala koreeyi kamaa qaala siduu allah uu yidhi subxaanahu nasahnaaye ina allaha alle bikulli shayin shay walba caliimun kii u cilmi badan ee xogogaalo aweeyi wax ka qarsoonina aanu jirin wa qaala alla waxau yidhi caza khaalibaha oo wajalla weynaaye litaclamuu ana allah waxa alla sidaa u yeelay litaclamuu si aad u ogaataan ana allaha in alle calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii awooda ee kara uu yahay iyo wa ana allaha in alle qad axaata uu koobay bikulli shayin shay walba cilmaa cilmi ahaan iyo ogaal inuu ku koobay marka arrinka koowaad ee iimaanka qadarka soo hoosgelayaa waxa weeyi in la rumeeyo ilaahay wax walba inuu ogaado cilmigiisu shaamil yahay maa kaana wamaa yakuunu wamaa lam yakun low kaana kayfa yakuun yacni wixii hore u ahaa iyo waxa ahaan doona iyo waxa aan ahaanaynba ee aan dhacayn hadduu dhici lahaa siduu u dhici lahaa oo ilaahay cilmigiisu xataa wuxuu koobay maaha un wixii dhacay iyo waxa dhici doona xataa wuxuu koobay waxa aan dhacaynba hadduu dhici lahaa siduu u dhici lahaa oo maxaa u daliila walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wa inahum lakaadibuun ahlu naarka markii laga warramayey ee ay lahaayeen ilaahay ou mar uuna celi annu camal wanaagsan soo samaynae ayaa ilaahay ilan waa caalimun bikulli shay cilmigiisu waa caamoo wax walba wuu koobaye wuxuu ku yidhi walow rudduu haddii la celin lahaa nimankaa calaacalayeele ilaahu maalinun dibnoo celi aanu soo camal falle haddii la celin lahaa lacaaduu limaa nuhuu canhu wixii loo diiday unbay dib ugu noqon lahaayeen halkoodii unbay ka miisi lahaayeen wa inahum lakaadibuun waa beenaalayaal marka cilmigaa alla muxuu ku tacalluqay nimankan dee laba celin maayo miyaa la celinayaa celintu waa midaan dhacayn laakiin ilaahay wuxuu ka warramay hadday dhici lahayd siday u dhici lahayd macnaha haddiiba ay dhici lahayd in la celiyo maxay samayn lahaayeen halkoodii bay ka miisi lahaayeen wanaag may sameeyeen laakiin marnaba la celin maayo marka cilmigii alla xataa wuxuu ku tacalluqay wixii aan dhicin hadduu dhici lahaa siduu u dhici lahaa walamru thaani arrinka labaadna kitaabatuhu waa qoristiisa subxaanahu nasahnaaye ilaahay u qoray likulli maa shay dhammaantii kaasoo qadarahu uu qadaray oo wa qadaahu u xukumay arrinka labaad ee iimaanka qadarka soo hoosgelayaa waxa weeye inaad rumayso inuu ilaahay wax kastuu xukumay oo uu qadaray u qoray oo maktuub uu yahay diiwaaniyo kitaab lagu qoray kamaa qaala siduu allahuu yidhi subxaanahu nasahnaaye qad calimnaa waxaanu ognahay maa tanqusu lardu arladu waxay ka nuqsaaminaysa minhum iyaga yacni wax kale iska dhaafee markay dhintaan ee dhulka hoostiisa ay galaan ciiddu waxa ay jidhkooda iyo lafahooda ka cunto ayaanu ognahay ay ka nuqsaaminayso wa cindanaa agtayada waxaaba allau yidhi kitaabun kitaab kitaabkaasoo xafiidun wa xafiday kitaab ilaalin badan oo wax walba lagu xafiday ayaa agtayada yaalla oo macnaha wax kasta oo dhacay agtayaduu ku qoran yaho ku diiwaangaraysan yihi wa qaala tacaalaa alla waxau idhi korreeye wa kulla shayin shay walba axsaynaahu waanu koobnay oo fii imaamin kitaab baanu ku koobnay mubiinin oo cad yacni wax walba diiwaan iyo kitaab cad ayaanu ku koobnay oo aanu ku qoray wa qaala tacaalaa allah wuxuu yidhi korreeye alam taclam miyaanad ogeyn nebi allow anna allaaha in alle yaclamu uu og yahay maa fi samaa samada waxa ku sugan iyo walardi arlada waxa ku sugan ina daalika arrinkaasi fii kitaabin kitaab ayaa uu ku sugan yahoo lagu qoray ina daalika arrinkaasi cala allaahi alle yasiirunkii u sahlan ee u fudud weeyaan rabbi subxaanah macnaha ilaahay wax walba waa og yahay waanay u fududahay taas alam taclam miyaanad ogey nebi allow anna allaha in alle yaclamu uu og yahay maa fi samaa samada waxa ku sugan iyo walarda arlada waxa ku sugan inuu alle og yahay miyaanad ogey ina daalika arrinkaas oo cirka iyo dhulka iyo wixii ku sugan ihi fii kitaabin kitaab ayaa uu ku sugan yahay arrinkaas oo wax allo waxaasi kitaab baa lagu diiwaangareeyey oo lagu qoray ina daalika arrinkaasina cala allaahi ilaahay yasiirun waa u sahlan yahay oo waxaasoo dhan inuu kitaab ku qoro ilaahay way u sahlan tahe kuma cusla alamru haaliu arrinka saddexaad ee iimaankii qadarka soo hoosgelaya aliimaanu waa in la rumeeyo bimashii'atihi ilaahay doonistiisa annaafidati ee fulaysa yacnii doonista alleh ee fulaysa aan baaqanayn waayo waxa alla uu doonaa wuu dhacayaa ma baaqanayo markaa doonista alle ee meel maraysa ee fulaysa weeyi famaa shaaa allaahu ilaahay waxa uu doonaa kaana waa ahaanaya wamaa lam yasha waxaanu alla doonina lam yakun ma ahaanayo oo dhici maayo kamaa qaala siduu allaahuu yidhi subxaanahu ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufnaaye ina allaaha alla yafcalu waxa uu sameeyaa maa yashaa wax alla waxa uu doono ayaa alla sameeyaa subxaanahu wa tacaala wa qaala alla waxau yidhi caza haalibaha oo wajalla weynaaye innamaa amruhu arrinkiisu alle idaa araada marka uu doono shay-an shay an yaquula waa inuu ku yidhaahdo uun lahu shayga kun ahaw oo fa yakuunu dabeed wuu ahaanaya amruhu bayna alkaafi wannuun bal huwa asrac ilaahay arrinkiisu dee waa kaafka iyo nuunta inta udhaxaysa bal waaba ka degdeg badan yahay ilbidhiqsigaa ka degdegsan oo ka sariicsan wa qaala alla waxau ihi subxaanahu nasahnaaye wamaa tashaa'uuna dooni maysaan ilaa an yashaaa allah ilaahay inuu doono mooyaane addoonkiina ikhtiyaarka iyo doonista waa loo sugay oo wamaa tashaa'uuna dee anta tashaa doonis iyo rabitaan iyo ikhtiyaar baad leedahay oo sida caqaa'idka baatilka ama khasbanid yacnii qof khasban ma tihid oo waxaad samaynayso ikhtiyaarkaagaad ku samaynaysa haddii kaleo tidhaahdo waan khasban oo acmaashan waa laygu khasbay dee nin baa intuu ku yimaado labada indhood ku muubtani markaad qabsatana wuxuu odhanaya waan khasbanahay mujbar baana dee haddaad diidayso acmaashaad samaynaysanah ha odhan waan ku khasbanay ikhtiyaarkaagaad ku samaynaysa mar haddii ikhtiyaarkaaga lagugu dhirbaaxay maadaama ikhtiyaarkaaga dhirbaxadu ay ku dhacday dee afcaashiiyo acmaashaada kalena waa ikhtiyaarkaaga waay marka wamaa tashaa'uuna addoonka mashiicadii baa loo sugay inuu doonis iyo ikhtiyaar leeyahay ilaa an yashaaa allaahu ilaa an yashaaa allaahuna ilaahay mashiicadiisii weeye laakiin mashii'at اlcabdi taabicatu limashii'ati اllaah yacnii addoonka doonistiisa iyo mashiicadiisu waxay raacsantaho ay daba socotaa unta ilaahay oo macnaha waxaanu ilaahay doonin ma samayn kartid oo si kale haddaynu u dhigno yacni addoommadu wax allo waxa ay marayaan maqaadiir iyo afcaal iyo acmaal hadday shar tahay hadday khayr tahay waa wax alla uu doonay macnaha uu qoray oo uu qadaray wa qaala subxaanahu alla wuxuu yidhi nasahnaaye wamaa tashaa'uuna dooni maysaan ilaa an yashaaa allaahu ilaahay inuu doono mooyaane allihii rabbulcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa ilaahay oo doono mooyaane dooni maysa macnaha doonistiinnu dee ilaahay doonistiisunbay ku xidhan tahay oo waxaan alla doonin ma samayn kartaan almru araabic arrinka afraad khalquhu waa abuuristiisa alla uu abuuray subxaanahu nasahnaaye lijamiici lmawjuudaati waxyaabaha jira adduunka oo dhan inuu alla abuuruu khalqay oo laa khaaliqa mid wax abuuraa aanu jirin hayruhu oon alla ahayn cid aan alla ahayn oo wax abuurtaa inaanay jirin walaa rabba rabbina aanu jirin siwaahu aan isaga ahayn alle mooye yacni khaaliq kalena inaanu jirin rabbi mooyaane rabbi kalena aanu jirin alle mooyaane subxaanahu wa tacaala kamaa qaala siduu uu yidhi allah subxaanahu nasahnaaye allaahu alle khaaliqu kulli shayin shay walba ka abuuray weeyaan rabbi wahuwa alle calaa kulli shayin shay walba wakiilun waa ka loo tala saartay ilaahay waa ka wax walbana abuuray shay walbana isaga loo tala saartay wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi korreeyey yaa ayuha annaas dadkiiow udkuruu xusa nicmat allah ilaahay nicmadiisa calaykum korkiinna uu ku golladaystay xusuusta carabka ka xusa oo ilaahay idin siiye ku ammaana qalbiga ka xusa oo nicmadaasi alla inay idin idinka timid oo ilaahay idinku nicmeeyey ka ictiqaadiya oo ka yaqiinsada xubnahana ka xusa oo macnaha nicmadaas waxaad u sakhirtaan ama u adeegsataan ilaahay daacadiisa markaa shukrigu saddexdaaba wuu shamlistaa iyo dikriga nicmadu yacni shukri lisaaniya iyo ku qalbiya iyo ku camali ah alla wuxuu yidhi hal min khaaliqin mid wax abuuraa ma jiraa hayrullaahi oon alla ahayn kaasoo yarsuqukum idinka arsaaqaya min asamaa'i cirka iyo walardi dhulka maya ilaahay mooye khaaliq kaloo cirka iyo dhulka inaga arsaaqaa dee ma jiro laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga mooye alla mooye axad kaloo cibaado mutaysta ma jiro ee fa annaa tu'fakuun sidee laydin leexinayaaye xaqa iyo diinta laydinka duwayaa idan aliimaanu bilqadar wuxuu koobsaday kow inaad ogaato ood rumayso ilaahay wax walba inuu hore u ogaaday wax walbana uu qoray wax walbana ilaahay inuu isagu doonay abuurayna yacni ogaalka qoraalka doonista abuurista afartaasoo laysu geeyey ayaa la yidhaha aliimaanu bilqadari oo ilaahay baa qadaray waa maxay intuu ogaaday oo uu qoray oo uu doonay ayuu shaygan abuuray dee markaasuu dhacay afartaasuu koobsanaya faliimaanu haddaba rumaynta bilqadari qadarka la rumeeyaa yashmalu waxa uu koobsanayaa aliimaana in la rumeeyo bi haadihi tani alumuuri ee arrimaha alarbacati ee afarta cinda ahli sunnati waljamaaca ahlu sunna waljamaaca agtooda dadka sunnada ehelka u ah kuna kulmay oo ahlu sunna waxaa loo yidhi litamasukihim bisunna sunnadii nebigay ku sugnaadeen oo ay ku dhaqmayaan waljamaacana waxaa loo yidhi liijtimaacihim calayha iyaday ku kulmeen oo bidca iskumay keenin ee sunna isu keentay marka ahlu sunnaha agtooda iimaanka qadarku afartaa ayuu koobsanayaa khilaafan iyadoo arrintaa lagu khilaafayo liman ankara cidda dafirtee diiday bacda bacda daalika waxaa lasoo sheegay wax ka mid a oo min ahlilbidaci ahlubidaca ka mid ah iyadoo la khilaafayo cidda diidday arrimaha lasoo sheegay qaar ka mid a cidda diidday ahlulbidacah iyadoo lagu khilaafayo wayadkhulu waxaa soo hoosgelaya fi liimaani rumaynta billaahi alla la rumaynayo ictiqaadu ana aliimaana in la ictiqaadiyo in iimaanku uu yahay qowlu wa camalun yacni qowl iyo hadal iyo camal wax la qabanayo qowlu lqalbi walisaan yacni carabka wixii lagaga hadlayo oo qowlu lqalbi ah ee qowlu lisaana baan ujeedaa oo in lagu dhawaaqo ah qowlu lqalbi oo ictiqaadkii qalbiga in laga ictiqaadiyo ah wa camalun iyo camal weeyi oo isaguna camalkii qalbigaha iyo kii jawaarixda labadaba shamlisanaya yacni acmaashii xubnaha iyo jawaarixda laga qabanayee muuqatay iyo acmaasha qalbigae qarsoon ee qalbiga laga qabanayo idan rumaynta alla la rumaynayaa waxaa soo hoosgelaya ictiqaadu ana aliimaana qowlun wa camalun in la ictiqaadiyo iimaanku inuu yahay qowl iyo camal yacni wax afka lagaga hadlayo uurkana laga ictiqaadinayo xubnahana lagaga camal falayo oo ficil iyo camal leh yaziidu waa ku kordhayaa iimaanku biaacati aacada wayanqusu waa ku nuqsaamaya bilmacsiyati macsiyadana waxaa kaloo soo hoosgelaya iyo waanahu ana alamra washana inuu xaalku yahay laa yajuusu inaanu bannaanayn takfiiru axadin qof in la gaalaysiiyo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah bishayin shay in lagu gaalaysiiyo shaygaasoo min almacaasi macaasida ka mid ah allatii macaasidaasoo duuna shirki waalkufri shirkiga iyo gaalnimada ka sokaysa ka zinaa sida zinadii wasariqati xadidii wa akli ribaa ribada oo la cuno wa shurbi lmuskiraati iyo waxyaabaha maandooriyaha oo la cabo wa cuquuqi lwaalideyni iyo waalidiintii oo la caasiyo wagayri dalika iyo waxaa la soo sheegay wixii kaleen ahayne min alkabaa'iri dembiyadii waaweynaa ahaa maa lam yastaxila intaanu xalaashan daalika kabaa'irtaa iyo macaasida ah waxa uu sheekhu yidhi waxaa kaloo soo hoosgelaya aliimaanu billaah yacni in la ictiqaadiyo oo yacni qofkii uu rumaysto inaanay marnaba bannaanayn axad muslimiinta ka mida in lagu gaalaysiiyo wax ka mida macaasida gaalnimo ka hoosaysa yacni qofku wuu dembaabaya dembigu ama ha weynaado ama ha yaraado marka macaasidaas dee ama sakhaa'ir ha noqoto ama kabaahir ha noqotee gaalnimo ka sokaysa ruux muslima in lagu gaalaysiiyaa ma bannaana oo nimanka wax ku gaalaysiiya waa nimanka khawaarijta la yidhaahdo un nimanka khawaarijta la yidhaahdo ayaa dadka macaasida iyo kabaa'irta ku gaalaysiiya laakiin ahlu sunnuhu kuma gaalaysiiyaane ruuxii isagoo dee mu'min ah ayuu faasiq noqonayaa dee mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi iimaankiisana waa ku mu'min kabiiradiisana waa ku faasiq xeradii islaamkana kama bixin laakiin shardi buu sheekhu ku xidhay oo maa lam yastaxilla daalika intaanu arrinkaa xalaashan oo macsiyada iyo dembiga hadduu xalaashaday waa ku gaaloobaya iminka hadduu idhaahdo adeer zinadu waa xalaal khamrada yaa xarimay xalaal weeyi muxaramaadkii shareicadu ay diideen macluum min addiini bidaruura ahaa ee caamo iyo culimo layska wada garanayey xurmadeeda iyo xaaraantinimadeeda hadduu yidhaahdo waa xalaal waa ku gaaloobaya waayo wax ilaahay xarimay ayuu xalaashaday xalaashigaa iyo istixlaalkaas ayuu ku gaaloobaya liqowlillaahi ilaahay hadalkiisa ayaa u daliila kabaa'irta inaan markaa dadka lagu gaalaysiinayn hadalkii alla uu yidhi subxaanahu nasahnaaye ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in loo shariig yeelo cibaadadiisa cid kale in lagu lamaaneeyo alla ma dhaafo wayakfiru waa dhaafaa rabbi maa duuna daalik shirkigaa iyo gaalnimo wixii ka sokeeya liman yashaa cidda uu doono ayaa alla u dhaafaa halkaa ilaahay wuxuu ku tilmaamay inaanu dhaafin qofkii gaalnimo iyo shirki ku dhintay hadda gaalnimada iyo shirkiga lafteeda ruuxu inta uu nool yahay hadduu ka toobadkeena miyaan laga laga dhaafayn de waa laga dhaafaya waayo albaabka islaamnimadu dee ma xidhna qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf ilaahay wuxuu yidhi waxaad ku tidhaha nebi allow yacni kuwii gaaloobay hadday ka hadhaan gaalnimadooda dembigoodii hore waa laga dhaafaya oo alislaamu yajubu maa qabla islaamku wax alla waxay hore u soo sameeyeen wuu ka masaxaya oo nin maanta dhashuu noqonaya qofku markuu islaamo markaa dee gaalnimadaas unbaa haddii lagu dhinto oo uu ku godgalo qofku isagoo kaafir oo mishriga laga dhaafi maayo waa khaalidun mukhalladun fi nnaari abadan laakiin wixii intaa ka sokeeyeen gaalnimo gaadhsiisnayn ilaahay wuxuu u dhaafayaa liman yashaa oo caqiidatu ahli sunna waxa weeye ahlulkabaa'iri min alumma taxta mashii'ati illaah dadka ahlulkabaa'irta ee macaasida weyn dhex dabaashay ilaahay doonistiisay ku hoos jiraan oo in shaaa cafaa canhum wa in shaaa cadabahum hadduu doonana waa cafinaya hadduu doonana waa cadaabaya laakiin naartay ku dambayna waxay ku dambaynayaan cafwan jannada marka naarta lagaga soo maydho macaasidii jannay ku dambaynayaan muwaxidiintu oo naarta ku waari maayaan wlmaa habata waxaa kaloo u daliila wixii ku sugnaaday fi axaadiii axaadiii almutawaatirati can rasuuli اllah rasuulka alle ka tawaaturtay salى اllahu alayhi wasalam ee si fara badan uga timid ee uga soo aroortay oo ah ana allaha in alle yukhriju uu ka soo saaraya min annaari naarta man kaana ruuxii uu ahaaday fii qalbihi qalbigiisa uu ku sugnaaday mihqaalu xabatin firi ama iniin ama xabad yar wax leeg oo min khardalin geedkaa khardalka ah oo min iimaanin iimaan ah khardalka waxaa la yidhaha geedaha waa geedka ugu iniinyaha ama midhaha yar yacni midhihiisa ayaa ah midhaha ugu yaryar ee ishu ay qabato ee geed laga soo gooyo marka miaalku waa yaraanta uune intaa xabaddaa yaree waxa weyaan iniinyaha yaree khardalka intaa wax leegoo iimaani ruuxa qalbigiisa ay ku jirtay dee naarta waa laga soo saaraya oo ku waari maayo taasi markaa daliil waxay u tahay dee macaasi inaan lagu gaaloobayn oo xataa haddii cadaabka lasoo maro in waxa weyaan dee janno lagu dambaynayo wa min aliimaani iimaanka waxaa ka mida bilaahi alla la rumaynaya alxubu in loo jeclaado alxubu filaahi ilaahay dartii in laysku jeclaado walbuqdu filaahi alla dartiina laysku naco walmuwaalaatu filaahi ilaahay dartii laysku xidhiidhiyo walmucaadaatu filaahi ilaahay dartii laysku colaadiyo macnaha dadka jacaylkooda iyo nacaybshahooda iyo xidhiidhkooda iyo cadaawadoodu inay ku xidhnaatay ilaahay dartii maanta dadka bedidooda walaalnimadooda iyo jacaylkooda iyo nacaybshahoodu dee arrimo adduunya ay ku xidhantahy oo ruuxa ay duntu kuugu xidhan tahayna waa saaxiibkaaga aad jeceshahay ka aad yaro kala boodaanna waa cadow laduuda laakiin xaqiiqada sida caqiidada ahlu sunnahee saxda ay tahay waa in arrimahaasi ilaahay dartii ay ku xidhnaadaan oo ruuxu inta ilaahay uu dhow yahayna uu kuu dhowaado inta ilaahay uu ka dheer yahayna adigana uu kaa dheeraado miisaankuna uu noqdo hadba ruuxu ilaahay agtiisa sida uu ka yahay ama diinta uu ugu sugan yahay fayuxibu waa jeclaanaya almuminu muminkii almuminiina muminiintii kale oo wayuwaaliihim waa xidhiidhinaya wayubqidu waa nacaya alkufaara gaaladii oo wayucaadihim waa culaadinaya maxaa diinta islaamka asal u ah inaad wixii ahluliimaane rabbi iyo rasuul rumeeyena aad xidhiidh iyo maxabo u hayso wixii gaalo iyo kufaarana cadaawad iyo colaadaad u hayso haddana mu'miniintii jacaylka iyo xidhiidhinta way ku kala tegayaan oo ninba ninkuu ka iimaan badan yahay buu ka jacayl iyo xidhiidh badan yahy oo ninka iimaankiisu kaamil yahay dee walaa mulaq buu kugu leeyahay mukhliska ah ninka dee khalata camalan saalixan wa aakhira sayi'an xumaan iyo samaan isku darayna tuxibuhu lima fiihi min aaaca wa tubqiduhu lima fiihi min almacsiya khayrkiiyo aacadana waad ku jeclaan xumaanta iyo macsiyadana waad ku nacaysaa walidaalika ruuxa waxaa ku kulmi kara alxubu walbuqdu jacaylkii iyo nacaybshihii oo caasigii ama faasiqii iimaankana waad ku jeclaan macsiyadana waad ku nici wacalaa ra'si lmu'miniina mu'miniinta la xidhiidhinayo la jeclaanayo waxa madaxooga oo ugu sarreeyo min haadihi tani ka mid ah alummati ee ummadda ah asxaabu rasuulillaahi asxaabtii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam mu'miniinta jacaylka iyo xidhiidhka leh asxaabtii nebigaa ugu horraysa kuwa maanta shiicada iyo rawaafidda laga kari laayahee ay manaabirta ka nacdalayaane abubakar iyo cumar ay leeyihiin ilaahay baanu ugu dhowaan lacnadooda labadii ilaah iyo rasuulkiisuba ay raalli ka noqdeen waa diinla'aantooda laakiin dad badan oo caamaha ku dagsanoo odhanaya iyagunbaa gaale iska celiyey halkay gaale isaga celiyeen iyaga iyo gaalada hoostae ka wada socdaane halkana waxaa la odhanaya almowtu liamriika almowtu liisraa-iil waxaa la laynayaana waa muslimiin waxaa la leeyahay almowtu liamriika haddana miiskii baa lala fadhiya waa lala heshiinaya yacni waxa weeyaan xaqiiqatan shiicadu waxay horta ku guulaysteen dad fara badan oo muslimiinah inay maskaxda ka kasbadaan oo loo arko dee rag raga inay yihiin oo rag iska celinaya laakiin xaqiiqadu waxay tahay weli gaal kusoo duulay shiica miyaa maqasheen ya arki maysaan maraykanku balwa kaasi shiicadaha ku duulo hoostay ka wada socdaan wa calaa ra'si lmu'miniina mu'miniinta waxaa madaxooga ah min haadihi lummati oo ummaddan ka mid ah oo hormood u ah asxaabu rasuuli illaah asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo fa ahlu sunnati waljamaacati ahlu sunna waljamaaca yuxibuunahum asxaabta way jeclaanayaan wayuwaaluunahum waanay xidhiidhinayaan waa kuwaa shiicada looga taaglaayahay wayactaqiduuna waxaanay ictiqaadayaan annahum asxaabtu khayrunnaasi dadka kuwa u khayr badan inay yihiin bacda alambiyaai ambiyada dabadood waa liqowli nabiyi nebigu oo dhahdii uu yidhi sala allahu calayhi wasalam darteed khayrulquruuni quruun waxa ugu khayr badan qarni qarnigaygan uma aladiina yaluunahum dabeed kuwa kusii xiga uma aladiina yaluunahum dabeed kuwa kusii xiga muttafaqu calaa sixati xadiidka sida aimada xadiidka iyo sheekhulalbaaniyaba ay tilmaameen caleyhi raxmat ullah lafdiga khayrulquruuni waa daciif waxaanu ku ansaxo saxiixuu ku yahay khayrunnaasi hoostana waa ka ku tacliiqinaya xaashiyada marka khayrulquruun lafdigaasi waa daciif nebiga kama sugnaanin laakiin macnaha haabitkii waa khayrunnaasi wayactaqiduuna waxay ictiqaadinayaan ana afdalahum saxaabada ka u fadli badan ee abubakrin isidiiq abubakrin isidiiq inuu yahay kii nebigu uu raalli ka noqday hadduu socoto yahay iyo hadduu negi yahayba bal nebi moxamed kii godka la galay ee meel walba uu raallida uga noqday ayaa kuwaa diinta sheeganaya ay nacdalayaan sanam bay u haystaan bal lacnatullaahi calaa abi bakrin ayay diin ka dhiganayaan waa rawaafida shiicada uma cumaru dabeed cumar baa ku xiga abu bakar nin abu bakar iyo cumar nacdalayna dee diin ma leh diin way kala tegeen uma cumaru dabeed cumar baa ku xiga cumarkii alfaaruuqu ee xaq iyo baadilka kala saarayey uma cumaanu dabeed cumaan baa ku xiga xagga fadliga cumaankii dunnuurayni labada nuur u saaxiibka ahaa laba nuurlaha ahaa yani culimmadu waxay ku fasireen labada nuur labadii hablood ee nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ee uu guursaday ee tii hore markay ka dhimatay tii kalena uu guursaday uma caliyun dabeed cali ayaa waxa weeyaan kusii xiga caligii almurtadaa ee raalli laga noqday radia allaahu canhum ilaahay raalli ha ka ahaade dhammaantood ajmaciina dhammaantood eh wa bacdahum waxaa ku xiga afartaa abu bakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali baqiyat lcasharati tobankii hadhay almubashariina ee loogu bishaareeyey biljannati jannada uma baqiyatu saxaabati baa kusii xiga saxaabada intii hadhay radia allaahu canhum ilahay raalli ha ka ahaade ajmaciina dhammaantood eh wayumsikuuna ahlu sunnuhu waxay ka haysanayaan afkooda camaa shajara wixii dhacay bayna saxaabati saxaabada dhexdooda yacni dariiqa ahlu sunnaha ka mid ma aha in fitankii iyo dhibaatooyinkii saxaabada ka dhex dhacay la wadwado oo carabka iyo afka lagu sii daayo bal caqiidada ahlu sunnuhu waxa weeye wixii saxaabada dhexdooda dhacay in afka laga haysto laga edebsado oon edebdarro iyo dhexgal la samayn wayactaqiduuna waxay ictiqaadsayiin ahlu sunnuhu annahum saxaabadu fii daalika arrimihii dhexdooda dhacay mujtahiduuna kuwa ijtihaadayo xaqa ku dadaalaya inay ahaayeen man asaaba haddaba ruuxa xaqii asiibaa falahu ajraani laba abaal buu leeyahay saxaabada yacnii asiibiddaa xaqa oo asiibiya ijtihaadkaas waman akhta'a ruuxa gafe ee xaqii aan asiibinna ilan waa bashare falahu ajrun hal abaal buu leeyaho ijtihaadku sameeyuu ku abaal mudanaya xataa xaqii haddaanu asiibinuunu haleelin wayuxibuuna way jeclaanayaan ahlu sunnuhu ahla beyti rasuuli illaah ahlu beytkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam rasuulka ahelkiisii iyo ahlu beytkiisii waa jeclaanayaan almu'miniina ee rumeeyey bihi nebiga oo ahlu beytkii aan nebiga rumayn dee la jeclaan maayo abujahl iyo abulahaba dee nebiga adeeradii bay ahayn lana jeclaan maayo gaalnimay ku dhinteen laakiin ahlu beytka nubuwada kuwii rasuulka rumeeyey si gaaraa loo jeclaanaya oo iyadoo saxaabadoo dhan la wada jecel yahay ayay haddana mansilo iyo fadli gaara ka mudan yihiin maadaama ahlu beytkii rasuulkana ay yihiin iimaanna ay ku darsadeen wayuxibuuna yani ahlu sunnuhu waa jeclaanayaan ahla beyti rasuuli illaah ahlu beytkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo qaraabadiisii almu'miniina ee rumeeyey bihi rasuulka oo wayatawallownahum way xidhiidhinayaan oo waa soo dhowaysanayaan wayatawallowna waanay xidhiidhinayaan oo waa soo dhowaysanayaan aswaaja rasuuli illaah rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam haweenkiisii daahirka ahaa ummahaati almu'miniin ee mu'miniinta hooyooyinka u ahaa xagga xurmada iyo qadarinta la qadarinaayo wayataradawna canhunna dhammaantood waa ka raalli noqonayaan jamiican dhammaantood oo raalli ahaanshana ilaahay bay u weydiinayaanoo radia allahu canhum ajmaciin ayaa ay leeyihiin raallina waa ka yihiin wayatabara'uuna way ka beri noqonayaan ahlu sunnuhu min ariiqati rawaafidi nimanka rawaafid la yidhaah waa shiicadii qulaadda ahayde ariiqooda waa ka beri noqonayaan nimankan rawaafida ninkii waxa weeyaan ibnu saba ayaa gebigoodaba ta'siiskooda iyo aasaaskooda ka dambeeyey yahuudiga ahaa markaasaa markii dambe yacni gebigaba waxaa loo sameeyey ee loogu talagalay in islaamka gudaha laga khalkhaliyo oo islaamka hoosta wax laga yeelo ilin cadowga dusha waa la yska arkaya rawaafida asalkoodu halkaa yahuudda ayuu ku biyo shubanaya wayatabara'uuna waa ka beri noqonayaan ahlu sunnuhu min ariiqati rawaafidi nimankaa rawaafida dariiqadooda aladiina kuwaasoo yubqiduuna nacaya asxaaba rasuuli illaah rasuulka alle asxaabtiisa sala allahu calayhi wasalam oo wayasubuunahum caayaya oo wayaqluuna ku talax tegaya fii ahlilbeyti ahlu beytka rasuulka diin ha ka moodin yacni saxaabadii waa kuwa nacaya ee abubakar iyo cumar caayaya laakiin dee si loogu soo joogsado ahlu beyt baanu nahay bay yidhaahdeen oo qaraabadii nebiga ayay xidhiidhinayaan kuna talax tegayaan weliba xataa qaraabada iyo ahlu beytka nebiga xadkii ilaahay ugu talagalay way dhaafinayaan ila innaku waxaynu jeclaananaa jacayl sharci ah oo xadkooda dhaafin mayno iyagu laakiin qaar baa caabudayaba oo iyaga wax weydiisanaya marka yacni si waxa weeyaan sunta iyo waabayda ay dadka ku faafinayaan si ay u meel marto waa inay wuxuun diin ka mida muujistaan diinta u eg soo maaha marka ahlu beytkii nebiga ayay isku masaxayaan oy leeyihiin ahlu beyt baanu nuhay ahlu beytkaanu soo dhaweynana oo ahlu beytka haddaad soo dhaweynayso abubakar iyo cumar maxaad ku nacdashay diin intaa leeg haddii habeenkuu dhaxday abubakar iyo cumar oo nebi moxamed noloshiisii uu raalli ka noqday ilaahayna uu ammaano uu taskiyeeyey dee waxa weeyaan carabkaaga ceeb iyo cay ugamaad quudheen laakiin diin la'aan bay daliil u tahay wayarfacuunahum kor bay u qaadayaan ahlubeytka fowqa mansilatihim darajadii darajadoodii darajo ka sarraysa allatii darajadaasoo anzalahum allahu allow dejiye casa haaliba wajalla weynaaye iyaaha mansilada yacnii intay ahlubeytkii ku talax tagaan oy waxa weeyaan ayay derajadii alla u dhigay mid ka sarraysa ay geynayaan bal waxay isku darsadeen eeg yacnii dhinacna saxaabadii kaleoo dhan bay ka caayayaan u leeyihiin gaalay ahaayeen abubakar iyo cumar baana ugu horeeya dhinacna ahlu beytkii waxa weeyaan nebiga ayay soo dhawaysanayaan oo intay ku talax tagaan maqaamkoodii ay dhaafinayaan kamaa yatabara'uuna siday uga beri noqonayaan ahlu sunnuhu min ariiqati nawaasibi nimanka nawaasibta la yidhaahdo dariiqadooda aladiina kuwaasoo yu'duuna dhibaya ahlalbeyti ahlu beytka ku dhibaya biqowlin hadal aw camalin ama camal laba qoloba oo iska soo hor jeeda labadaba ahlu sunnuhu waa ka beri waayo ahlu sunnaha dariiqoodu waa wasadun bayna darafayn wuxuu u dhaxeeyaa labada daraf ee talaxtagga iyo gaboodfalka iyo kagaabinta ayuu u dhexeeyaa waa meel dhexe waa wasad ama waa ictidaal rawaafidda waa ka beri waayo ahlu beytkii bay ku talax tegeen nawaasibtana waa ka beri waayo nawaasib waxaa loo yidhi nasabu lcidaa liahli lbeyt iyagu ahlu beytkii ayaabay cadaawad u taagteen oo way cadaawadinayaan oo way colaadinayaan markaa kuwaa la coloobayna maaha ahlu sunnuhu oo waa ka beri kuwaa ku talax tegayna maaha oo waa ka beri laakiinse waa wasad labada qoloy u dhaxeeyaan oo mana colaadinayaan waanay jeclaanayaanoo way soo dhowaynayaan mansiladuu alla dhigayna ma dhaafinayaan waa wasadka iyo ictidaalka naxariista ah dariiqa ahlu sunnuhu wajamiicu ma shay dhammaantii kaasoo dakarnaahu aynu ku sheegnay baa sheekhu uu yidhi raximahu llah sheekh ibnu baaz fii hadihi kalimati kelmadani fii haadihi tani alkelimati ee kelmadda ah almuujazati ee lasoo koobay oo fi lcaqiidati caqiidada ku sugan caqiidadii asaxiixati ee saxiixada ahayd allatii taasoo bacaa allaahu ilaahay uu ku soo diray bihaa caqiidada rasuulahu rasuulkiisa muxamada muxameda sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheekhu yidhi wajamiicu ma shay dhammaantii kaasoo dakarnaahu aynu ku sheegnay fii haadihi alkelimati kelimadani almuujasati ee lasoo koobay fi lcaqiidati caqiidadii bay ku saabsan tahay caqiidadii asaxiixati ee saxda ahayd allatii caqiidadaasoo bacaa allaahu ilaahay uu ku soo diray bihaa caqiidada rasuulahu rasuulkiisa muxamada muxameda sala allahu calayhi wasalam wahiya iyadu caqiidatu lfirqati annaajiyati waa qolada badbaadaysa caqiidadoodii ahli sunnati waljamaaca ee ahlu sunna waljamaaca sunnada iyo kulankeeda ehelka u ah allatii taasoo qaala uu ka yidhi fiiha dhexdeeda annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam laa tasaalu ka zuuli maysa daa'ifatun kooxoo min ummatii ummadayda ka mid ihi cala alxaqi xaqa inay ku dul sugan tahay mansuuratan xaal ay tahay mid loo hiilinayo o loo gargaarayo oo laa yaduruhum nusradu ama ha noqoto dee bilxujati walburhaan ama bisayfi wasinaan oo marna cudud iyo awood ahaan bay ku sarreeyaan ahlu sunnuhu marna xujada iyo daliilka ayay ku sarreeyaan oo haddii lagaa xoog roonaado aayadda iyo xadiiskaad ku sarraysaa aayadda iyo xadiidka laa yadur laa tasaalu ka zuuli maysa baa nebigu yidhi daa'ifatun kooxoo min ummatii ummaddayda ka midii cala alxaqi xaqa inay ku sugnaato mansuuratan xaal ay tahay mid loo nusraynayo walxaqu mansuurun wamumtaxanun falaa tajzac fahaadii sunnatu raxmaani waa kii ibnuqayim lahaa yacni xaqa waana loo hiilinayaa waana la imtixaamaya in raaxa un ayr isaga jira soo madaxun lagu salaaxayo soo dhowow lagu odhanayaa moodi laa yaduruhum dhibi maayo qoladaas xaqa ku taagan man khadalahum cidda hoojisee garabkooda ka baxda xataa yaatiya amrullahi ilaa ilaahay amarkiisu uga imanayo subxaanahu nasahnaay cidda hoojisa ama khilaafta ama garabkooda ka baxda waxba yeeli mayso alla la jira nin alla la jiraana ma iisho wa qaala waxa uu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam iftaraqat alyahuudu yahuud waxay u kala kacday calaa ixdaa wasabciina firqa koob iyo toddobaatan qaybood ama qolo waftaraqat annasaara calaa tintayn wasabciina firqa kiristankiina waxay u kala kaceen laba iyo toddobaatan fariiqo ama kooxood wasataftariqu haadihi alumma wasataftariqu haadihi tanna waxay u kala kici doontaa baa nebi moxamed yidhi alummata ee ummadda ah ummadda nebi moxamedna waxay u kala qaybsami doontaa calaa alaain wasabciina firqa saddex iyo toddobaatan qaybood oo kulluhaa fi nnaari dhammaantood naarta ku sugnaanayo oo la ciqaabayo ilaa waaxida mid mooyaane yacni ahlu waciid ah kulluhaa fi nnaari macnaha waa ahlulwaciid oo waxa loogu goodiyey naar laakiin bishardi maaha dee laazim inuu waciidku fulo oo dee wixii ka soo hadhay mukhaalafaad kufriya dee qad yacfuw allaahu canhu ilahay wuu ka dhaafi karaa faqaalo saxaabatu saxaabadu waxay yidhaahdeen markaa man hiya taa badbaadaysaa waa ayo yaa rasuulallaahi rasuulkii allow qaala markaa nebigu wuxuu yidhi man kaana ruuxa ahaaday calaa mili maa ana calayh waxaan maanta anuu ku dul suganahay oo kale iyo wa asxaabi asxaabtaydu nebiga markii la yidhi haddaba saddex iyo toddobaatankan midi ay ka badbaadaysaa middaasi waa tee wuxuu yidhi waa aniga iyo asxaabtaydu maanta waxaanu ku sugannahay ta ku sugan daba wadaadow waxaad si kooban u qaadataa qaacide iyo miisaan iyo manhaj aan leexleexad iyo ka baydhid lahayn oo waa maxay dee iyadoon hebel iyo hebel lagu odhan maanta waxaad diiradda iyo miisaanka saartaa waaqicaaga nololeed ee aad ku nooshahay inta madaahib iyo dariiqooyin iyo axsaab iyo fariiqooyin jirta sidaa u eeg oo il keliya ha ku eegina labadaba adoo kala hayo eeg oon cawarayn labada indhoodba markaad saarto bal waxaad eegtaa ta ugu dhowaansha badan wuxuu nebi moxamed ku dhintay lagu ogaa sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisu ee aan waxna ku kordhin waxna aan ka dhimin dabadeed taa ku dheg ciday doonta ha noqotee taa yaan lagaa furfurin taasaad ku janno gelaysa laakiin haddaad tidhaa xaggee loo badan yahay dee jahannamaa loo badan yahay yaa ugu atbaac badan haddaad tidhaahdana ibliis baa ugu atbaac badan ninka ugu atbaacda badan lama taqaana adduunka ibliis cid ka dad badani ma jirto marka halkee jamacu yahay ha odhane nebi muxamed muxuu ka tegey dheh wahiya tani alcaqiidatu waa caqiidadii allatii caqiidadaasoo yajibu uu waajibayo altamasuku in la cuskado bihaa caqiidada iyo walistiqaamatu in lagu toosnaado calayha caqiidada iyo walxadaru in laga digtoonaado mima khaalafaa wixii khilaafay haddaba dariiqii salafka qabso oo saxaabadii abubakar iyo cumar wadadoodii ku dheg wixii ka dembeeyey ee aan daliil lahayna isaga durug wallaahu aclam